habeen habeenada kamid a habeenka jimcaha baa waxaa soo wacay gacanyaryga gacanyaraha kaamka ay soo wacay wuxuu ugu yidhi waxaa noo yimid hay-adaa noo timid waxay noo keenta boqol kaar laakiin waxay noo raaciyeen calaa kaar waxaa laga rabaa laba dolar waxaan ku yidhi maxay yihiin laba dolar wuxuu yidhi wuu yidhi ninkii mucaawinadaas aan keenayno waa mucaawino nin shaksi u bixinayo waxaa loo kaashanayaa labada doolar amniga waxaan ku yidhi war hay-ad lacag doonaysaah sax maahane naga joojiya waxay yidhaahdeen waan qaadanaynaa laba doolar wax qayba ma leh iska bixinaynaa waxaa yidhi ha qaybina ilaa amar dambe habeenkaas jimcahan waa maqnay waa habeenimada la qaybshay subaxiyaan nimid waxay yidhahdeen dadkii lacagtii labalada kaaree naga aruuri waxaan aruurmayno ninkaasi wax uu keeno aan wax ka siinaynaa hadduu wax noo keeno waxaan siinaynaa wax u xalaala sida magaa hidhi waa maalin jimcaad maalin sabti maalin xadaad dadkii marka kaamka shalay lix saac bay soo aruureen waxaa la yidhi war ummaddii way wada bixisay lacagtii kaar wa qaateen raashinka waa loo keenayay hana dhaafsiin raashinkaas lacagta labada anaga aruurnay jaabkaa maahan ninka lacagta sii waxay noo soo qaada waa kana gacanyareygii labada nin gacanyarahaba waxay ugu yidhaahdeen aqbal dadka waan aqbalay lacagta yada ahayd waxaan tuuray lacag boqol dollar wuxuu ugu yidhi ninkaas berri oo axada isniina labayo labaatanka bisha oo axada aan kursinka kuena sidaan ku seexanay waa shan iyo lix saac markaan lacagtii tuuray kabacdi ima soo wicin ima soo wicin waxaan kuwar helay maamulku soo wacay oo yidhi imow saldhiga kaada intaas habeenkii jimaca salaadii maqrib markii laga baxay gudoomiyaha oo hooyaday oo naga maqan aa wadaadkan oo sooda noo yimid anoo weli meel aan ku soo dahay markaa salaadaan geli raba aa layidhi wadaadaa taagan nin mas-uulaan raba oo ku yidhi gudoomiyihii nima jooga soo bood waa soo cararay waa u imid meel tubo biyooda noogu taalo biyo anugu aan kaabna agteeda guriga asugoo joogo soo yidhi gudoomiyihii lambarkiisana ii sheeg lambarkaagana ii sheeg boqol kaar baan idinsi meeqa degano